بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله قوله حي لا يموت يق- قيوم لا ينام الشرح قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته wuxuu sharaxayaa sheikhu raximah ullahu faqrada ah xayun laa yamuutu allah subxaana wa tacaala waa mid nool laa yamuutu ma dhimanayo qayuumun waa mid qumid badan oo u qumid badan shu-uunta iyo tadbiirka iyo maamulka makhluuqaadkiisa laa yanaamu ma aha mid seexanaya alla subxaana wa tacala laa yanaamu ma seexanayo oo ma hurdaayo شhرxa wuxuu yidhi qaala tacaalى allah laa ilaaha ilaa huwa اlxayu اlqayuum laa taأhudhu sinaة walaa nawm min asmaa ilah waxaa ka mida alxayu اlqayuum allana ma qabato sina lulmo walaa nowmun iyo hurdo waa aayaة اlkursi fanafyu sinati lulmada oo la anfiyo wanowmi iyo hurdada daliilun waxay daliil u tahay calaa kamaali xayaatihi wa qayuumiyatihi allah subxaana wa tacaala noloshiisa kaamilnimadeeda iyo qayuumiyada alleh subxaana wa tacaala kaamilnimadeeda ayay daliil u tahay wa qaala tacaala aliflaamiim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum nazla calayka alkitaaba bilxaq waqaala tacaala wacanat lwujuuh ay khadacat lwujuuh wejiyadu waxay u khuduuceen oy u khushuuceen lilxayi اlqayuumi saddexdan aayadood mid walboo ka mid a waxaa ku jirta labada magac oo la isku cadfayo alxay alqayuum aayat اlkursi iyo awalka suuratu ali cimraan iyo fii suurati طaaha saddexdaas aayadood mid walboo ka mid ah waxaa la isku cadfayaa labadaa magac alxayu اlqayuum waxaana ku soo arooray xadiid abi umaama radia allahu canh cinda bni maajah raximah اllah inuu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ism اllahi اlأcdam fii suwari min alqur'aani ثalaaثun ism اllahi اlأcdam fii suwari min alqur'aan ثalaaث fi اlbaqarati وآل عمران وطه في البقرة وآل عمران وطه xadiidkan alimaam اlalbani raximah اllahu tacaala waa xasaniyey wuxuu yihi waa xadiidun xasan fi silsila صaxiixa wuxuu yihi xadiidku waa xadiid xasan ah marka nebigu calayh الsalaatu wasalaam saddexdaa aayadood oo ku jirta saddexdaas suuradood wuxuu sheegay inay yihiin ismullahi alacdam maxaa yeele saddexdaba labadaa magacaa ku jira labadaa magac marka waa ismullahi alacdam alxayu alqayuum shiiku marka raximahullah saddexdii aayadood ayuu isdaba dhigay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu wasabbix bixamdih tala saaro allaha nool aladii laa yamuutu xayigaasoo ah yani xayigaasoon dhimanaynin wasabbix bixamdi rabbik wasabbix rabbigaa naza oo xumaanoo dhan ka hoof bixamdihi ay mutalabisan bixamdih adiga xaalaad tahay mid ku dheehan mahadinta ilaahay subxaana wa tacala macnaha jamci bayna atasbiix wataxmiid wey wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi huwa alxayu laa ilaaha ilaa huwa allah subxaana wa tacaala waa midka nool alla xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa wa qaala sala allahu calayhi wasalam ina allaha laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaam ilaahay subxaana wa tacaala ma hurdayo walaa yanbaqii lah mana u habboona alla subxaana wa tacaala oo laa'iq uma ahan an yanaama inuu seexdo xadiid abi muusa alashcari radia allahu canhu imaam muslim ayaa wariyey alxadiid lamaa nafa shaykhu raximah اllahu tacaala atashbiiha shiikhu markuu anfiyey tashbiiha ashaara wuxuu ishaaray ilaa maa taqacu bihi tafriqa wuxuu ishaaray ilaa maa taqacu wax ay dhacayso bihi ay bisababihi ay ku dhacayso atafriqatu kala geyn ay ku dhacayso baynahu ay bayna allah allah subxaana wa tacaala iyo wa bayna khalqihi iyo khalqigiisa khalqigiisa iyo asiga wax ee sababtood lagu kala geynayo ayuu shiiqu ishaaray buuyi markuu tashbiihi anfiyey oo ah bimaa yatasifu bihi tacaala mar wuxuu alla ku sifoobay duuna khalqihi khalqigiisa ka sokow famin daalika waxaa ka mid ah arrinkaasi annahu xayun inuu alla nool yahay laa yamuutu uusan dhimanayn lanna sifat alxayaati albaaqiyati maxaa yeelay sifada nolosha ee baaqiga ah noloshaasoo ah mid baaqiya mukhtasatun bihi tacaala waa mid alla lagu gaar yeelay duuna khalqihi mukhtasatun bihi waa mid alla gaar ku ah duuna khalqihi khalqigiisa ka sokow fa innahum khalqigu yamuutuuna way dhimanayaan sheikh wuxuu leeyahay sheikhu markuu tashbiih anfiyey oo yidhi laa yushbihu alanaam wuxuu dabadhigay xayun laa yamuut markuu sidaa leeyahay wuxuu raacayaa qaacidadii ahlu sunnaha ee aayadda qur-aanka ay saldhig u ahayd laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir marka hore tashbiih iyo tamhiiluu anfiyey kadibna wuxuu raaciyey ihbaatu sifaat hadalka marka waxaa laga faa'iidaysanayaa caqiidada saxiixa inay tahay in tashbiihna la anfiyo tashbiih oo bimacnaa tamhiil ah isla markaana asmaada alla iyo sifaatka alla la sugo wuxuu kaluu mualifku ishaarayaa ataxaawi raximahullah labada arrin inaysan isdiidaynin in tashbiihna la anfiyo ilaahayna asmaadiisa iyo sifaatkiisa loo sugo war tanaaquda iyo wax isburinaya ma ahee waa sida xaqa ah arrimihii buu ishaarayaa marka wuxuu leeyahay shiikhu marka markuu shiikhu anfiyey tashbiiha wuxuu ishaaray wax ay ku dhacayso sababtiisa kala soocnaan iyo tafriqa iyo kala duwanaan allah iyo khalqigiisa allah iyo khalqigii maxay ku kala duwanaanayaan inuu allah leeyahay sifatu lkamaal khalqiguna uu leeyahay sifatu naqs waana midda sheikhu uu sheegay raximahullah xayun laa yamuutu markuu yidhi noloshu nolol taama waay waa nolol kaamila noloshaasi kaamilka ah makhluuqa ma yeelan karaa ma yeelan karo waa lagu kala tegay halkaa marka wa minhu waxaa ka mid ah annahu qayuumun alla subxaana wa tacaala inuu yahay mid qayuumoo laa yanaamu aan seexanaynin yani hurdaynin id huwa maxaa yeelay mukhtasun id huwa maxaa yeelay alleh mukhtasun wuxuu gaar ku yahay bicadami nowmi hurdala'aan wa sinati lulmala'aan duuna khalqihi khalqigiisa ka sokow fa innahum khalqigu yanaamuuna way seexanayaan wa fii daalika arrinkaasina waxaa ku sugan ishaaratun ilaa nafyi tashbiih wafii daalika arrinkaa waxaa ku sugan waa faqrada xayun laa yamuutu ishaaratun ishaaro ayaa ku sugan ilaa ana nafya tashbiihi tashbiihi oo la anfiyo layse almuraadu bihi ujeeddadu inaysan ahayn nafya sifaati sifaatka oo la anfiyo faqrada shiikhuu soo sheegay xayun laa yamuut waxaa ku sugan ishaara tashbiihoo la anfiyo inaan loola jeedin sifaatka in la anfiyo maxaa yeele horuu tashbiih u anfiye soo maaha markuu damco mucadilka inuu ku dhego nafyigaasi wuxuu uga fujiyey xayun laa yamuutu qayuumun laa yanaam macnaa sifaadkii asmaada waa sugaynaa we halkaas uu ku baabi'iyey wixii marka ay ka aamini lahaayeen hadalkiisa bal huwa subxaanahu maxaa yeelay alla mawsuufun wuxuu ku sifaysan yahay bisifaati lkamaali allah subxaana wa tacaala wuxuu ku sifaysan yahay bisifaati lkamaal ujeeddadu nafyi sifaat ma aha bal iska dhaafe huwa subxaanahu alle mawsuufun wuxuu ku sifaysan yahay bisifaati lkamaali likamaali daatihi daatadiisoo kaamila darteed kamaalu sifaat waxaa iskale daata kaamil ah daatada kaamilkana waa daat ullaahi caza wajal falxayu midka nool bixayaatin nolol baaqiyatin baaqi ah oo weligeed jiraysa laa yushbihu ma shabahayo alxaya midka nool bixayaatin zaa'ila nolol zuulaysa nool walihaada kaanat alxayaatu dunyaa sidaa darteed nolosha adduunya waxay ahaatee mataacan walahwan walaciban sida ilahayba uu ku tilmaamay maxaa yeele waa nolol zuulaysa waay waina daara alaakhirata daarta aakhirana lahiya alxayawaan ayadaa waxay tahay nolosha dhabta ah daarta aakhiro waa midda xayaatada iyo nolosha dhabta ah wey falxayaatu dunyaa nolosha adduunyo kalmanaami waa hurdada oo kale walxayaatu alaakhiratu nolosha aakhirana kalyaqdati waa soo jeedka oo kale walaa yuqaalu lama yidhaahdo fa haadihi alxayaatu alaakhiratu xayaatadaani aakhiro kaamilatun waa mid dhammaystiran wa hiya lilmakhluuqi makhluuqaana iska leh la dhihi maayo sidaas shiikhu shubhu ka jawaabayaa meesha markii la yidhi xayaatullaahi waa kaamila xayaatulmakhluuqna waa naaqisa shubha waxaa soo arooraysa ah xayaatulaakhira waxaa la sheegay xayaato baaqiya inay ahaanayso maadaama ay baaqi noqonayso waa kaamila yaana iskale noloshaasi makhluuq baa iskaleh idan insaankiiba sooma leh xayaata kaamila fi laakhira waa shubho imaan kartoo la isweydiin karo taasuu shiiku ka jawaabaya wuxuu yidhi hadalkaa la dhihi maayo sababtu waa maxay liannaa naquulu maxaa yeele annagu waxaan leenahay alxayu alladii alxayaatu min sifaati daatihi laazima alxayu midka nool alladii kaasoo alxayaatu nolosha min sifaati daatihi sifaadka daatadiisa ay ka mid tahay nolosha daatada allaasimati lahaa sifaadkaasoo allaasimati laazimaysay lahaa daatadaasi huwa aladii waa midka wahaba almakhluuqa makhluuqa u hibeeyey tilka alxayaata adaa'ima nolosha daa'imka midka iska leh ama midka nool xayaato min sifaatihi daatihi laazima xayaatadaasoo ka mid ah sifaadka daatadiisa laazimaya xayaatada alla subxaana wa tacaala waa sifa laazimaysa daatada ilaahay marna kama maqnaan karto sifaadka waxaa loo qaybiyaa soo maahan sifaat daatiya iyo sifaat ficliya sifadaani waa min asifaat adaatiya asifa daatiyana waxay culummadu ku sheegaan waa hiya alatii laa tanfaku can iddaat waa midda marna daatada aan ka go'i karin walow bilaxda ilbiriqsi xataa kama maqnaan karto daatada way laazimaysaa sifat alxayaa waa sifa laazima lidaati illaahi caza wajal marka allaha nool xayaato laasimaysa daatadiisa huwa aladii wahaba almakhluuqa xayigaasi waa midka makhluuqa u hibeeyey tilka alxayaata daa'ima noloshaasi daa'imaysa nolosha daa'imaysa u hibeeyey noloshee waaye waa nolosha aakhiro waaye fa hiya nolosha aakhiro daa'imatun waa mid daa'ima biidaamati illaahi lahaa daa'imintii alla uu daa'imiyey ayay daa'im la tahay waxay ayadu la keensatay ma aha ee ilaaha ka dhiga mid daa'ima lianna dawaama maxaa yeelay dawaamku wasfun laasimun lahaa waa wasfi laasimaya ayada lidaatiha daata ahaanteeda ayuu u laasimaysaa lianna dawaama maxaa yeelay dawaamku waa wasfun waa wasfi ama sifa laa ana dawaama sax waay laa ana dawaama ma ahan buu yidhi dawaamku wasfun laasimun lahaa wasfi ayada laasimaya ma aha lidaatiha daata ahaanteeda wasfi u laasimaya ma aha bal waa wasfun muktasab waa wasfi la kasbaday wey waa wasfi la kasbaday oo ilaahay siiyey ee wasfi laasima ma aha farqigan waxaa u dhexeeya wasfiga laasimka ah iyo midka muktasabka ah midka muktasabka waa mid kasbi ku yimid oo ilaahay baa siiyey hore uma jirin ilaahay baa siiyey waa mid daa'imid allah daa'im ka dhigay amaa ilaahay subxaana wa tacaala wasfigiisa waa mid laasima ma aha mid muktasaba wuxuu yidhi laa ana dawaama ma ahan buu yidhi dawaamku wasfun laasimun laha inuu yahay wasfi waa laasimaya lidaatiha ayada daatadeeda bikhilaafi xayaati rabbi tacaala taasi waxay ka duwan tahay khilaafsan tahay nolosha ilaahay wakadalika saa'iru sifaati nolosha allah subxaana wa tacaala waa wasfun laasimun lidaatihi waa wasfi laasima lidaati illahi caza wajal nolosha alla subxaana wa tacaalana waa mid ku taagan asiga naf ahaantiisa amaa dawaamka fi lxayaati alaakhira nolosha aakhiro dawaamka loo sheegay waa wasfun qaa'imun binafsihi miya mase waa biayrihi waa bikayrihi ilaahay buu ku taagan yahay waa meeshuu shiiqu ku yidhi fa hiya daa'imatun biidaamati illaahi laha ayada isma keenin daa'imna iskama dhigin laakiin waxay daa'im ku noqotay inuu ilaahay daa'im ka dhigay marka wasfigaas daa'imnimadu ma wasfi la siiyey oo kasbi ku yimid miya mase waa wasfi laasima weligii jiray waa wasfi kasbi ku yimid ilaahay baa siiyey subxaana wa tacaala ma aha wasfi laasima oo weligii jirayay ma aha wakadalika sidaasoo kale saa'iru sifaatihi sifaatka alle inta kalena waa sida fa sifaatu lkhaaliqi kamaa yaliiqu bihi wa sifaatu lmakhluuqi kamaa yaliiqu bihi sifaatka khaaliqa waa sidii khaaliqa u cunanta subxaana wa tacaala bicadamatihi wa jalaalatih صفaaت المkلوqna waa كama yaliiq bالمkلوq بنqصihi وضacفihi marka isma le shaqana iskuma laha waclam ogow buu yidhi ana haadayn اlismayni labadan magac acni waxaan ula jeedaa alxay alqayuum madkuuraani waxaa lagu sheegay fi lqur'aani qur'aanka dhexdii macan ayagoo wada jira fii alaai suwarin saddex suurad ayaa lagu sheegay dhexdood kamaa taqadama sidii hormartay saddexda suuradood waa saddexdii aan soo marnay wey aayat lkursi iyo awalka aalu cimraan iyo fii suurati taha aayadda ku jirtay wahumaa labadan isim min acdami asmaa'i illaahi alxusnaa magacyada alle ee aadka u wanaagsan kuwa ugu weyn bay ka mid yihiin xataa qiila in ilaa la yidhi innahumaa labadan magac alsmu lacdam waaba isimkii acdamka ahaa ilaa la yidhi axaadiida ku soo aroortay waxaa ka mid a xadiidka hadda aan sheegaynay xadiid abi umaama fainahumaa labadan isim yatadamanaani waxay kulansanayaan ihbaata sifati lkamaali صفة الكمال إثبات صفات الكمال صفات كمال كسجد دودا أي كلن سنيا أكمل تضمن كلن سشم مد أو كامل سن وأصدقه إيه مد كأغرب سن انتبه ويدل القيوم قيوم كن وحو تسنيا على معنى الأزلية وحو تسنيا على معنى الأزلية الأزلية والاستمرار في الماضي أزلية وحل إرادة الاستمرار في الماضي istimraar iyo daa'imid waqtigii tegay walabadiyana waa alistimraar fi lmustaqbal abadiyaduna waa istimraarka mustaqbalka iyo waqtiyada soo socda wey wuxuu leeyahay sheikhu wayadullu lqayuumu magaca qayuumu wuxuu tusinayaa calaa macna alazaliya istimraar iyo jiritaan daa'im ahaa oo hore weligii u jiri jiray ayuu tusinaya fi lmaadi walabadiya wuxuu kaloo tusinayaa jiritaan fi lmustaqbal ah oo weligii daa'imaya ilaahay subxaana wa tacaala waa alwal walaysa qablahu shay sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anta alwalu falaysa qablaka shay waana aakhiro wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay waa meeshu hadda sheekhu leeyahay almacna alazaliya walabadiya labadaba uu tusinaya alqayuum weligii inuu jiri jiray horay weligiina uu jiri doono cadamna kama horayn fanaana kama dambaynayo wayadullu alqayuumu calaa macna alazaliyati wuxuu tusinayaa buu yidhi qayuumka macnaha azaliyada walabadiya maabuu tusinayaa laa yadullu calayhi uusan tusaynin lafdu lqadiim lafdiga qadiimka lafdiga qadiimka wuxuusan tusinayn ayuu qayuum tusinaya waa soo mar lafdiga qadiimka inuusan tusinaynin azaliyo mar walba inaan laga qaadanaynin wayadullu aydan wuxuu kaloo tusinaya calaa kownihi midda kale farqiga u dhexeeya lafdu lqayuum adilu leeyaha waa magac min asmaa illaah laakiin lafdu waxaan ka wadaa alqayuum ama alqadiim min asmaa illaahi kama tirsanaa ويدل أيضا وحكرة تصنع على كونه وقيومك على كونه أنشها الله يا موجودا مذجرا بنفسه نفأهانت أجرا وهو معنى كونه وهو أسيغنا ومعنى كونه أنشها الله سبحانه وتعالى ويهي واجب الوجود مذجرتان كيس واجب ويهي أنشها إلهي ويهي معنى هذا ويبو يري اسم كان قيوما والقيوم قيومنا أبلغ وكحل ليريهي من القيام وكحل ليريه القيام waa la akhriyey fii saxiix bukhaari wa muslim waxaa ku soo arooray can ibni cabaas radi allahu canh nabiga calayhi salaatu wasalaam fii salaati tahajud markuu ducaul istiftaax la imaanayay waxaa ku soo arooray inuu lahaa allaahuma anta alqayaamu allaahuma ant alqayaam cumarna wuxuu akhriyey radia allahu canhu allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayaam waa qiraa'o wey allahu laa ilaaha ilaa huwa الحي القيام القيوم بدل كيد وحو أخرية القيام لكن شيخ هل كان وحونا ليه هي القيوم أو واو أه واو يكو جرتو إيه القيام وألف وحا حيل دير لبدوده القيوم با حيل دير صوت وامح وحور لأن الواو محايا الواو أقوى من الألف ألف تو كحوك بدن تايبوي حق مبالغة مركي لك هلايو إن مبالغة ألف لو مرو إيه إن واو لو مرو waxaa xeel dheer buu leeyahay in waawda loo isticmaalo wayufiidu wuxuu kaloo faa'iidaynayaa magaca qayuuma qiyaamahu alla istaaggii subxaana wa tacaala uu ku taagan yahay binafsihi naf ahaantii saasuu tusinayaa biitifaaqi almufasiriina wa ahli luga arrintaasina waa mid ay isku waafaqsan yihiin mufasiriinta iyo culummada luqada wa huwa macluumun bidaruura waana arrin la ogyahay daruura ahaan loo ogyahay waa wax fidriya waay allah subxaana wa tacaala markuu yahay qayuum waa mid u taagan shu'uunta addoommadiisa ilaahay subxaana wa tacaala naftiisana naf ahaantii ay ku taagan tahay allahu waa qayuumun binafsihi ma aha mid kayrkii ku taagan wahal yufiidu ma faa'iidaynayaa iqaamatahu ligayrihi wa qiyaamahu calayh wahal yufiidu ma faa'iidaynayaa isimkan qayuuma iqaamatahu joojintiisa alleh ligayrihi kayrkiisa uu joojinayo وقيامه إيا غير كاسي قيامك إيا تاقناشه عليه الله كتاقن يا مفائدين يا مقعا وسؤال جوابته وحوي فيه قولان لبا قول باقصغا أصحهما لبدا قول متك أقول صحيح سن أنه يفيد ذلك وإنه مقع مقع قيوم أرنت وفائدين قيوم وفائدين الله إنه نفأهانتي وتاقن يهي wuxuu faa'iideynayaa inuu khayrkii asiga joojiyey wuxuu faa'iideynayaa khayrkii inuu asiga ku tiirsan yahu ku taagan yahay intaba waa faa'iideynaya halkaa magaca ee alqayuum ah wa huwa yufiidu wuxuu kaluu faa'iideynayaa buu yidhi dawaama qiyaamihi ilaahay subxaana wa tacaala taagnaanshihiisa daa'imnimadeeda inay daa'im tahay wa kamaala qiyaamihi iyo qiyaamkiisa dhammaystirnaantii buu faa'iideynayaa limaa fiihi waxa ku jira awgii magaca dhexdii oo min almubaalaqati ku xeeldheeraansho ah magaca qayuuma waxa ku dhex jira xeeldheeraashaha darteed ayuu waxyaabahaasoo dhan u tusinaya fahuwa subxaanahu alla laa yazuulu zuuli maayo walaa ya'fulu mana maqnaanayo faina alaafila maxaa yeelay midka maqan qad zaala waa zuulay qaطcan go'naanba ay laa yaqiibu alla ma maqnaado we walaa yanqusu ma nuqsaamo walaa yafnaa ma dhammaanayo walaa yacdamu ma la weynayo bal huwa daa'imu lbaaqii bal waa midka daa'imka ahe baaqiga alladii kaasoo lam yazal aan ka zuulin walaa yazaalu aanan ka zuulaynin mawsuufan inuu yahay mid ku sifaysan bisifaati lkamaali sifaat lkamaal mid ku sifaysan horena ugama zuulin hadda kadibna ka zuuli maayo inuu yahay mid ku sifaysan bisifaati lkamaal waqhtiraanuhu bilxayi yastalzimu saa'ira sifaati lkamaal waqhtiraanuhu la xiriirkiisa magacan magaca qayuuma wey bilxayi ou xayi la xiriiro yastalzimu wuxuu laasimsanayaa la xiriiridaasi saa'ira sifaati alkamaal sifaatu lkamaal intii hartoo dhan ayuu kulansanayaa waa laasimsanayaa wayadullu wuxuuna tusinayaa calaa baqaa'iha wa dawaamiha yadullu wuxuu tusinayaa calaa baqaa'iha sifaatkaas baaqinimadeeda wa dawaamiha daa'imnimadeeda وانتفاء النقص iyo نqصi inuu la أنfiyo والcadmi iyo weyto canha صفaaتkaasi أزلا وأبدا أزلا waa soo marno أزلyadu waa زمن المaضي يعني weligeed iyo hadda kadib في المستقبل intaba in allah subxaana wa tacaala sifaatkiisu aysan kuwa baaqiya daa'ima wax naqsiya iyo wax cadamana midna aysan ku imaanayn walihada kaana qowluhu allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum wuxuu ahaada acdama aayatin aayad midda ugu weyn oo fi lqur'aani qur'aanka ku jirta kama habata dalika fi saxiixi can الnabiy salى اllahu alayh wasalam xadiid ubay bni kacb ayu aayatin fi kitaab illaahi macaka acdam waatuu ku jawaabay allah warasuuluhu aclam nabigu su-aashii wuu ku celiyey salى اllahu alayh wasalam markuu yidhi waa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum nabiga alayh salatu wasalaam gacantuu xabadkiisa ku dhuftay waqaala wuxuu yihi liyahnika alcilmu abalmundir waa u tahniyadeeyey cilmigaasi aqoontaas ugu tahniyadeeyey marka aayadda qur-aanka ugu weyn waa aayat lkursi asbaabahay ugu weynaato waxaa ka mid ah labadan magac ee ku jirta alxayu alqayuum labadan magac waxay ximbaarsan yihiin inay laasimsanayaan sifaadka jirtoo dhan sifaadka alla dhammaantooday kulansanayaan sidee u kulansanayaan sheekaa sheegi doona facalaa haadayn alismayni labadan magac madaaru lasmaa'i alxusnaa kulliha labadan magac dushood ayaa waxaa ku wareegaya magacyada alle ee wa-aadka u wanaagsan dhammaantood waa meeshay ku wareegayaan asmaa'da alloo dhan labadaan magacay ku wareegayaan wa ilayhimaa labadaan magac xaggood ayaa yarjicu macaaniiha asmaadan macaanideedan ay u noqonaysaa sidee ugu noqonaysaa oyna ugu wareegaysaa waa cileeyo wuxuu yidhi faina alxayaata maxaa yeelay noloshu mustalzimatun mid laasimsanaysa weeye lijamiici sifaati alkamaal sifaatulkamaal oo dhan ayay laasimsanaysaa noloshu falaa yatakhalafu canhaa xayaatada ka hari maayo sifatun sifo oo minha sifaatulkamaalka ka mid a ilaa lidacfi alxayaati ilaa nolosha dacfi ku sugan mooyaan haddii sifatulkamaal uu ka haro macnaheeda noloshaasaa waxay tahay nolol taag daran oo daciifa فإذا كانت حياaته تaعaaلى أكمل حياaة وأتمها haddii noloشha alla ay tahay nolol midda ugu dhammaystiran ugu taamnimo badan اsتلزم wuxuu laaزimsaday arinkaasi ibaatuha اsتلزم إثباaتuha yaعnي sugideeda wuxuu laaزimsaday إثباaتa كuلi كamaaل كamaal walba sugidii oo يuضاad نفyuhu نfyigiisa uu ka soo horjeedo kamaal alxayaati nolosha dhammaystirkeeda yacni sifo wax uu laasimsanayaa ee sugidda magacaan la sugo wuxuu laasimsanayaa sifo walba oo kamaal oo ayada waxa ka soo horjeeda oo la anfiyaahi ay ka dhalanaysa ayada kaamilnimadeeda wixii ka soo horjeeda haddii la anfiyay maxaa soo haraya kamaalkii baa soo noqonaya soo maaha waa nafyigii khayrulmaxdiga ahaa ee aan hore u soo marnay marka sifaadoo dhan xayaataday u noqonayaan xayaatadu hadday naaqiso noqoto sifaadkeedu maxay noqonayaan kulligood naaqisay noqonayaan hadda maalan xayaatada annaga aan nool nahay xayaatu lmakhluuq waa xayaata naaqisa lidaalika sifa walba oo makhluuqu leeyahay maxay noqotay waa sifa naaqisa cagsiguna waa sidaa xayaatullaahi caza wajalla waa xayaa kaamiloo dhammaystiran sifo walba oo ilaahay lagu sifeeyana maxay noqonaysaa waa sifatu kamaal idan sifaadka dhan maxay ku wareegayaan iyo asmaa'da magaca alxay ayay ku wareegayaan wuxuu yidhi waama alqayuumu fa huwa mutadaminun wuxuu kulansanayaa kamaala hinaah haninimada alla kaamilnimadeed wa kamaala qudratihi iyo awooddiisa kaamilnimadeeda buu kulansanayaa fa innahu alqaa'imu binafsihi alla waa midka naf ahaantii u taagan falaa yaxtaaju ilaa hayrihi hayrkii uma baahna biwajhin min alwujuuh weji wejiyada ka mid uu hayrkii ugu baahan yahay ma jirto almuqiimu waana midka joojiya oo uu ku taagan yahay ligayrihi hayrkii hayrkii midka joojinayana waa asiga oo maamulayo tadbiirkiisa iyo shu-uuntiisa hagaya falaa qiyaama ligayrihi ilaa biiqaamatihi falaa qiyaama istaagid uma sugnaanin ligayrihi alla kayrkii ilaa biiqaamatihi ilaa alla joojintiisa mooyaane subxaana wa tacaala nolosha iyo jiritaanka addoommadoo dhan waxay ku taagan tahay ilaahay jiritaanka uu jirsiiye subxaanahu wa tacaala faintadama haadaani alismaani labadan magac waxay kulmiyeen way jamciyeen sifaat alkamaal sifaat alkamaal ayay jamciyeen atama intidaamin jamcin midda ugu taamnimo badan oo ugu dhammaystirnaan badan kelimadda ah intadama bimacnaa jamaca ayay ku timaadaa macaanideeday ka mid tahay fii luqati alcarab weliba jamci oo waxaa loo isticmaalaa nidaamsan nadmiga waxaa la yidhaahdaa sida inta badan waxaa loo isticmaalaa sida kuusha markii la xiriirinayo kale kuusha markii la gelinayo dunta ay ku jirto waa la tandiimiyaa tandiimka macnaheed waa maxay xabadba maraa la geliyaa soo maaha way isku aadayaan intidaamka asalkeedu waa wax la kulmiyey weji nidaamana lagu kulmiyey marka hadda sheekhu wuxuu leeyahy faintadama haadaani lismaani labadan magac waxay kulmiyeen oo ayaga hoos imaanaya sifaati alkamaali sifaadka dhammaystirka sifaadka alle ee kaamilka kulligood labadan isimay soo hoos galeen atama intidaamin ay atama jamcin yacni jamcin iyo kulmin mid ugu dhammaystiran ama ugu kaamilnimada badan qaala raximah llahu qowluhu khaaliqun bilaa xaajatin raasiqun bilaa ma'uunatin ilaahay subxaana wa tacaala waa midka abuuray addoommada bilaa xaajatin xaaje iyo dan la'aan wax danuu ka leeyahay iyadoon jirin ayuu alla abuuray wax dana waxaa laga wadaa wax baahiyo u qabo oo ilaa xikmadii way jirtaa shaki ma lah laakiin ujeeddo oo alla subxaana wa tacaala uu asiga maslaxo gaara uu ka leeyahay ama uu u baahan yahay uma abuurin raasiqun waa mid irsaaqaya bilaa ma'uunatin culays la'aan iyo takliifo la'aan قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا الشيخ آيات كان دليل ويهن الله وحو لي جني إنس ممانا أبور إلا ليعبدون كدوني ما يبو رزقي إني أنا إرزاقان كما دوني ما أنا كرب إني إقوضيا أنا حاجة كما هو حاجان أضوامض أقوى مجرتو bal aniga waxaan ahay razaaq in allaha huwa arazaaqu ilaahay waa midka wax irsaaqa addoommadiisa asaa irsaaqaya dulquwati lmatiin dulquwati waana mid awood u saaxiiba alle almatiin almatiin alimaam albaqawi wuxuu yidhahday alqawiyu almuqtadir almubaaligu fi lquwati walqudra markuu aayaddan fasirayay albaqawi raximah llah fii tafsiirihi wuxuu yidhi huwa alqawiyu almuqtadir almubaaligu fi lquwati walqudra ilaahay waa midka qawiga ah ee wax walbana awooda kuna xeel dheer awoodda iyo qudrada wax walba inuu yahay mid awooda الإمام ابن كثير رحمه الله مركو فسره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في تفسيره وحوير ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده ومعنى الآية أنه خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب ومن عصاه عذبه أشد العذاب وأخبر أنه غير محتاج إليهم وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم فهو خالقهم ورازقهم wuxuu ibnu kaiir raximah llahu tacaala aayadda macnaheeda waxaa weye allah subxaana wa tacaala addoommada wuxuu u abuuray liyacbuduuhu waxdahu laa shariika lah si keligii ay u caabudaan xaaluusan wadaag lahayn markaasuu yidhi faman aaacahu qofkii alla aeeca jaazaahu alla waa abaalmarinaya atama aljazaai abaalmar midda ugu dhammaystiran waman casaahu qofkii caasiyana cadabahu waa cadaabaya ashadd alcadaabi cadaabkan ugu daran wa akhbara wuxuu sheegay alle annahu hayru muxtaajin ilayhim inuusan u baahnayn addoommada xaguu ku sheegay maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun bal hum اlfuqaraau ilayhi bal ayagu waxa weeye kuwa ilaahay u baahan fii jamiici axwaalihim fahuwa khaaliquhum waa midka abuuray wa raasiquhum irsaaqaya in allaha huwa arasaaqu dulquwati اlmatiin buu ishaaraya yaa ayuha اnnaasu antum اlfuqaraau ilى اllahi wallahu huwa اlganiyu اlxamiid dadow adinku waxaad tihiin kuwa fuqara ah oo rabbigood u baahan mar walba iyo xaalad walba wallaahu huwa alghaniyu ilaahay subxaana wa tacaalana waa midka haniga ah ee ka deeqtoon kayrkiisa alxamiidu ay ilmaxmuudu la mahdiyo alghaniyu waxaa ka dhalanaya sifat اlghina waana sifo ka mida min sifaati اlkamaal macnaha waa hinan muطlaq oo min jamiic اlwujuuh ah dhan walba ilaahay subxaana wa tacaala waa hani dhan walba iyo dhinac walba wallaahu wallaahu alghaniyu waantum اlfuqaraa ilaahay subxaana wa tacaala waa midka haniga adinkuna fuqaraa tihiin qul ahayra allahi attakidu waliya faatir الsamaawaati wاlardi wahuwa yuطcimu walaa yuطcamu waxaad tidhahdaa nabi maxamedow akhayraallaahi attakhidu waliyan ma cidaan ilaahay ahayn ayaan ka weli yeeshaan weli ka dhigtaa allahaasoo faatiri samaawaati samaawaadka abuuray waalardi iyo dhulka wa huwa allah yucimu waa quudiyaa walaa yuطcamu lamana quudiyo asiga waa mid deeqtoon asiga addoommadiisa quudiya asigana cid quudisa ma lahan mana u baahna alla subxaana wa tacaala wa qaala sala allahu calayhi wasalam min xadiidi abi dar yaa cibaadii low ana awalakum waaaakhirakum wainsakum wajinakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulkii shay-an yaa cibaadii low ana awalakum waaaakhirakum wainsakum wajinakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-an يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل إذا أدخل البحر الحديث هذا حديث معروف رواه مسلم إمام مسلم أيا وريي حديث كان وحو تصنيا ilaahay inuu qani yahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisana uusan u baahnayn kulligood hadday fujaar noqdaan kulligood hadday gaalo noqdaan ilahay waxba ka nuqsaami maayaan kulligood hadday baariyaal noqdaanna ilaahay waxba usoo kordhin maayaan waxay usoo siyaadinayaan ma laha kulligood hadday meel inta iskugu yimaadaan mid walba wuxuu raba ilaahay weydiisto mid walba wuxuu rabana alla uu siiyo subxaana wa tacaala mulkiga ilaahay waxba ka nuqsaamin maayaan ilaa waxay nuqsaaminaysa cirbadda haddii badda la geliya mooyaan macnaa maxay nuqsaaminaya waa cirbad haddaad qaadato ee badda aad la tagtee badda aad geliso oo biyihii badda aad ku soo jiiddo cirbadaasi biyaha miyay nuqsaaminaysaa haddaad fuustooyin soo dhaamisa xataa badda waxba ka nuqsaamin mayso cirbada iska dhaafe waxaa loola jeedaa macnaheedu waa maxay marka waxba ka nuqsaamin maayo wey mulkigay waxaba yaraatee ilaahay subxaana wa tacaala ay ka nuqsaaminayaan lama arko xadiidka marka wuxuu tusayaa ilaahay inuu hani yahay subxaana wa tacaala jaanib walba makhluuqiisana uusan u baahnayn makhluuqaadkana ilaahay u baahan yihiin subxaana wa tacaala mana ka deeqtoomaan طarfata cayn yani ilbiriqsi kama deeqtoomaan rawaahu muslim wa qowluhu bilaa ma'uunatin bilaa hiqalin walaa kulfa ma'uunadana waxaa loola jeedaa buu yidhi ama macnaheed waxa waa bilaa hiqalin culays la'aan walaa kulfatin kalifid la'aan yacni alla waa midka irsaaqaya ayadoo haba yaraatee wax culaysa aysan ku haynin risqiga ilaahay uu siinayo subxaanahu wa tacaala oo addoommadiisa uu ku irsaaqayo in sha allahu tacaala halkaas ayaan ku joojinaynaa waxaan rabaa inaan baraarujiyo masaladii hadda aan soo maraynay oo ku saabsaneed ismullaahi alacdam ismullaahi alacdam shiikha wuxuu noo sheegay alxayu alqayuum ayuu hadda noo sheegay wuu noo ishaaray aayaadka saddexdaa ee labadaa magac ay xiriiraan filqur'aanna wuu noo sheegay saddexdii aayadood wuxuuna noo sharaxay labadaa magac inay jamiicu lasmaa wasifaat ay u noqonayaan oo ayaga ay asal u yihiin ishaarada ishaaraadka marka shiiqa waxaa ka muuqda in labadan magac ay yihiin ismullaahi alacdam xataa qiila inahumaa alismu alacdamna waa ka yidhi hadalkiisa ay ku jirta ilaa la yidhi labadaa magac waa ismullaahi alacdam culummaduna ismullaahi alacdam way isku khilaafeen khilaaf badana la isku khilaafay marka koowaad horta waxaa la isku khilaafay ma jiraa ismullaahi alacdam wax la yidhaahda ma jiraa mase ma jiraan waa khilaafka koowaad qayb waxay yidhaahdeen ismullaahi alacdam waa jiraa qaybna waxay yidhahdeen wax jira maaha aslan ismullaahi alacdam jiritaankiisa ayay diideen wax jira ma aha mana sugna yidhaahde qolada sidaa tidhi alimaam ibnu jariir abari baa ka mid ah raximah llahu tacaala waxay ayagu ku fasireen axaadiida ku soo aroortay ismullaahi alacdam waxay dhaheen kelimatu alacdam bimacna alcadiim kelimatu alacdam waxay dhaheen waa bimacna alcadiim wa kullu ismin min asmaa'i illaahi caza wajalla fahuwa cadiim magac walba magacyada ilaahay ka mida waa cadiim bay yidhahdeen marka haddii la yidhaha isimkaani waa acdam macnaheedu ma aha mubaalaqo in loola jeeda waa ismun cadiimun baa loola jeeda ismi aan cadiim ahayn miyuu leeyahay alla subxaana wa tacaala ma jirto wey macnaha marka ismullaahi alacdam ism la yidhaahdo gaara ayaga ma qabaan qolada dhahaysa waa jiraa oo wujuud buu leeyahay ayaga laftirkooda marka koowaad labay isku khilaafeen qol waxay yidhahdeen waa jiraa laakiin ista'hara allahu caza wajalla bicilmih ilaahay baa la gaar noqday aqoontiisa ismullaahi alacdam wuu jiraa laakiin cid taqaanoon alla ahayn ma jirta bay yidhaaheen oo wuxuu ka mid yahay magacyada alla uu la gaar noqday aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak kuwaasuu galayaa bay yidhaaheen qolada kalena maxay leeyihiin wuu jiraa waana la yaqaanaa ilaahay lama gaar noqon aqoontiisa eh addoommadiina waa loo sheego waa la yaqaan qolada dhahaysa waa la yaqaan ayaa haddana isa sii khilaaftay markii la yidhi sheega ismullaahi alacdam kee waaye in ka badan afar iyo toban qowle iskugu sii khilaafeen qolaba meelay madaxa ku dhufatay ay ku sheegeen inuu ismullahi alacdam yahay alxaafid ibni xajar raximah allahu tacaala fii fatxi ilbaari afar iyo toban qowl ayuu sheegay qolaba waxbay sheegeen qola waxay sheegeen labadii magac oo hadda waa ka shiiqa noo sheega qowl aqwaasha ka mida waaye in la yidhaahdo alxayu alqayuum wey qolo kale waxay yidhaahdeen huwa waa huwa waa taqaanaanaa u malaynaa kuwa huwa waaye dhahaya suufiyadii waaye qoladii huwa huwa huw dhihi jirtay waaye huwada waxay dhaheen waa ismullaahi alacdam qolo kale waxay yidhahdeen allah allah waay oo saddex jeer la leeyahay allah allah allah allah taas waayay dhe lafduljalaalihi macnaha qolo waxay arraxmaan arraxiim waay calaa kulli xaal afar iyo toban qowl alla sheegay laakiin markii lasoo aruuriyo xagga adiladana laga fiiriyo ismu llaahi alacdam alxayu alqayuum qowlka sheegaya waa qawi xadiidi abi umaama ku soo arooray radia allaahu canhu marka masaladaasna masalo culummadu ay aad iskugu khilaafeen ama in la yidhaa allah allah iyo huuhu waayo sax ma aha alfaadaas goonida ay sheegeen wax saxa ma aha in magaca alla subxaana wa tacaala lagu celceliyo allah allah allah allah la yidhaa ama huwa huwa huwa huwa la yidhaahdo dikri ma aha bal cinda alcuqalaa waa istihzaa buu u ekaanayaa waa nooc jeesjeeska ka mid ah alimaamu sancaani raximah llah fi tadhiir اlictiqaad markuu radinayay alfaadan lagu celcelinayo tusaalow keeno wuxuu yidhi haddii qofi maalan la yidhaahdo magaciisa zayd ee aad ku celiso zayd zayd zayd zayd aad tidhaahdo ma inaad ku jeesjeesaysu u fahmaya mase inaad ammaanayso jeesjeesu u fahmaya inaad meel la fadhiiso zayd zayd zayd zayd aad ku celceliso dikri ma aha bal waxaa laga yaaba inuu kuu fahmo qof magaciisa ku ciyaaraya ama ku jeesjeesaya inaad tahay marka in allah allah keliya lagu celceliyo wax ka horeeya wax ka dambeeya midna aysan jirin war dhammaystiranna ma aha war saxana ma aha laakiin aqwaasha kale culimmada qaar sheegeen oo ay ka mid tahay alxayu alqayuum ay ay ka mid tahay almanaan badiicu samaawaati walard ya duljalaali walikraam magacyadaasoo dhan waa la sheegay magacyadaasoo dhan waa min asmaa illaahi caza wajal alacdam ma yahay mase ma aha dabcan khilaafkii culimmadu ay sheegeen ayaa mar walba ka jira jazakum allah khayra wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed